asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga ee raadiya asnaa oo toddoba durbaad kaga barateen muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis jowar hirshabelle soomaaliya mar kale saaxiibadii inagu xihan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo aan ku wareysano ganacsatada iyo guud ahaan bulshada kaasi oon ugu hadalno dhowr mawduuc oo kala duwan haddaba toddobaadkan waxaan mawduuceena diiradda ku saari doonaa ka qayb qaadashada horumarinta ganacsiga maamulka iyo ganacsatadaba waxaana barnaamijka ganacsiga eraadiya isnaa ku wareysanay qaar ka mid ah ganacsatada kuwaasi oo aan weydiinay sida looga qayb qaadan karo kor u qaadista iyo sida looga hortegi karo waxyaabaha hoos u dhiga ganacsiga degmada jowhar
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
hagaagintasi aynu kaga gudubna fariinta haatan waxaan u gudgalaynaa barnaamijkeeni ganacsiga sida hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheenba isla socod wanaagsan saaxiibyaal ugu horreyn kusoo dhawo barnaamijka ganacsiga eraadaya asnaay magacaagii halkaa kusugunta noogu bilow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa axmed cabdiraxmaan sheekh ku sugan gobolka shabeelaha dhexe khaasatan degmada juwar
waayahay waa mahadsantahay sida quruxda badan aad inoogu jibtay waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada jowhar ee caasimad maamulka hirshabelle fikirkaaga ganacsiga magaalada jowhar sidee kor loogu qaadi karaa isleeda wallaahi ganacsiga degmada jowhar aqooyin badan ayaa iska haysto waxaa ka kow ah waddo xumo waxaa kaleentoo meesha ku jiro mar fasaahiyada hadday soo baxaan biyaha waddooyinku way go-aan oo meel loo soo marsiiyo ma laha agabyada kala duwan sida cuntada bagaashka qalabka dhismaha waxyaabo badan oo dadka ay bac mushtaraan marka muhiimadda kuwaad tan eedaynta aan saarayn oo caqabad weyn ku ah sida aniga ila tahay waa waddooyinka
waaya marka haddii la helo dhismaha waddooyinkaas ama soo galo magaalada jowhar ama midda isku xirto balcad ilaa iyo jowhar sidee isu bedeli karaa ganacsiga wallaahi xaqiiqada haddaan kaaga hadlo waddooyinka jowhar ilaa iyo balcad haddaa dayactir lagu sameeyo aniga ka mowqif ahaan axmed ahaan waxay ila tahay boqolkiiba boqol maasha allah ummadda inay wax badan ka faa'iidayso taasoo ka mid ah baabuurkii muqdisho ka soo shareecdo jowhar ilaa iyo muqdisho waxaa laga yaabaa inay xataa darooliinta wax kale iska dhaafa ay hamigeliso oo waxyaabo aan caqabado aan ku ahayn xagga waddada kala kulmi karaan ay xataa ay u fuday karaan ganacsigooda inay maalintii ay labo mar saddex mar xataa ay wax ka keensan karaan muqdisho hadda waxaa jirto baabuurka ka shareecda jowhar waxaa laga yaabaa inaan labo maalmood saddex maalmood oo jidka kusii socdo taasoo ay ka fog tahay waddaxumada ay marayaan wadooyin oo qadyajeex ah oo aysan dhaweyn wareeg kor ay maraan taasoo caqabado ku ah wadaxumada haysata jowar iyo muqdisho
hagaag adii ganacsadaa ka mid tahay markay ku imaanayaan agabyadaada ma jiraan caqabado gooni si toos ku taabto haddii ay ugu badan tahay xiliyada roobka
ha aad iyo aad matalan shay ayaa kaa dhammaaday oo ka mid ah waxyaabay adiga aad ganacsanaysay hadduu kaa go-o islamarkaas adiga aad daruur aad u tahay ma helaysid taasoo ah inaad aad sugto muddo ay kugu qaadato marka waxaa ka mid ah wixii shayga adiga kaa go-ay oo adigana daruur aad u tahay aasa oo markaas aasan aad helin marka waxaa taasoo kaleento waxay ku gelinaysaa caqabad xumo yacni waxaad muhiimadda waxay tahay haddii waddada ay dhisnaa lahayd waxaa laga yaabaa yani inaad isla markaas oo markaad dalbatad hore aad ka helaysid laakiin hadda helmaysido waxaa kuu kalifaysaa inaa aad sugtid cabaar
adii marka imise sana ayaad ganacsigan ku dhex jirtaa
wallaahi dhowr sano ayaan ku dhex jiraa waaya maxaa ka mid marka waxyaabaha ugu waaweyn aad iibisay
xagga waxaan gadaa aniga aan iibiya raashiinka durduruuriga ah sida bariiska burka sonkorta caanaha oo kala duwan marka bagaash iyo iyo cunto durduruuriga labadaba waa iibshaa waaya maadaama aad ka mid tahay ganacsida ugu waaweyn ee suuqyada magaalada wasaaradda ganacsiga ee hirshabelle marka maxaa halkan aad ugu baaqaysaa si ay ganacsatada wax ugu qabaan wax walba caqabad walba oo ganacsi ku ah ay wax ugu qabtaan maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa aniga fikir ahaanteed haddaan ka dhiibto inay waddooyinka ay xoogga inoo saaraan ileen jowar waa dad iska danyar ah iska xoog maal ah waa xoolo dhaqato waa beeraaley marka inay ugu dhibtooninba shayga iyaga ay rabaan oo markaas inay soo iibsadaan ay rabaan oo isxariir ay u galan oo ganacsatada iyadan nafis ay hesho waddooyinka ay ka hesho marka waddooyinka inay xoogga noo saaraan taas ayaan rajeynaya insha allah waayahay su-aasha ugu dambaysa ay ku weydiinaya haddii ganacsatada ay isku duubsamaan ay wadajir noqdaan ma laga yaabaa in ay isku garab siiyaan ganacsiga inay kor u qaataan iyaga
aad iyo aad
magacaygu waa sahro xuseen waxaan deganahay gobolka shabeelle dhexe jowhar waxaan ahay ganacsato ka shaqaysato suuqa weyn ee hanti wadaag maasha allah waxaa ka mid tahay ganacsatada magaalada maxaa ka mida marka waxyaabaha aad iibiso
waxaa ka mid eh walaal horta ganacsiga wuxuu ku xiran yahay miyiga dadka reer miyiga xoolaaleyda ku xiran yahay ganacsiga suuqa ah marka waxaa jirto sanadkan inuu roob badan da-in marka ganacsigiina waxoogaa hoos u dhacay ma socdo suuqu badanaa ma socdo marka dadkii aan ku xirnay dadkiina hadday abaar hayso xoolihii waxay siyaan lahayn suuquna hoosoo u dhacayaa inkastoo hadda ebel aan ka cawanayno waddadan oo xamar iyo jowhar u dhexayso oo go'day oo baabuurta doon iyo lagu raacaayo oo ganacsigii xoogaa hoos u dhacayo dadkii xoogaa kaga hakadeen marka waxaan ugu talin lahaay haddii ay jiraan wasaaradda ganacsiga in ay wax ka qabato waddadan jowhar iyo xamar u dhaxayso oo dooman lagu raacaayo dhibaato badan ay ka jirto marka saas waaye marka dibudhaca saasoo ku yimid midda kalena waxaa waaye roob la-aanta alxamdulilah waxuu ilaahay keena waaye shugri marka hadda caadu hadda nololmaalmeedkeena wax waa iska helnaa alxamdulilah
waayahay marka ganacsiga sidee sare loogu qaadi karaa adinaa fikirka waxaa sare loogu qaadi karaa iskaashi in la sameeyo ganacsatada reer jowhar oo wadadan macnaha laga shaqeeyo si oo marka roobkooda oo kalo meel la mara la helo sida fatahaada oo kalo iyadana oo dowladda wax ka qabato webiyada iska fakanaayo oo dadkii go-doonku noqonaya magaalada waxooda xitaa meelay soo marsiisaan lahayn marka saasaan dhihi lahay tala sii lahay hagaag eh, haddii la helo dhismaha wadooyinka eh, ka warama ganacsiga sidee isu bedela maasha allah waaye ganacsi sidii hore u noqonaa sida waayadii hore oo dowladihii hore oo kale ganacsiga aada u fiicnaa wadooyin fiicanaa laheen had aan lahayn hadda waxaa waaye fatahaadaa jiro marka dad waxaaba jira khiyaari iska daynaa biyihii oo kale eh oo dhibaato ay ka imaanaysa ganacsigii isu socodka gaadiidka marka waxaaba jirta dadka badanaa inay diyaaro raacaan oo qarash badan ay ku bixiyaan maadaama ay rafaad tahay waddada ee ganacsinay soo marsiisan karin marka waxay laga qabtaa jeclaa lahay waayahay eh, beeraleyda ka waran marka beeraleyda qayb eh, ma ka noqon karaan horumarka ganacsiga inkastoo dalagyada ay soo gooyaan magaalooyin badan loo dhoofiyo haa sida bariiska oo kale ma- magaaladan ka baxo ee bariiska oo kale maasha allah waaye hadda wuu tacban yahay hadduu soo go'o dadka waa iska cunayaan macnaha asilaaba lagu tiirsan yahayba haddii oo waddadii ay go'do oo bariiskii kale la helayn oo xamarkii imaanay midkan kalaaba lagu fakanaaba oo macnaha ka baxo waddanka oo jowhar ka baxo maasha allah waaye
aad iyo aad u mahadsan tahay walaalkay maxamed ee, waan ku dhowahay barnaamijka haddii aan u korgalo su-aashaada ah ee ganacsiyada jowhar sidee kor loogu qaadi karo ee, ka fikir ahaan iyo ka guud ahaanba ka- haddii aan ka hadlo qodobkaas ee, as- asta- siyaabo kala duwan ayaa sare loogu qaadi karaa horta ganacsiga magaalada jowhar suuqyadiisa kala duwan xaafad walba ha ku yaalaana Ee, siyaabaha kor loogu qaadi kara waxaa ka mid ah in ganacsatadu loo sameeyo tababaro iyo wacyigelino la baro waxyaabaha ay ka ganacsanayaan waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya iyo haddii khasaare ay ku jiraan iyo haddii ay faa'iideen sidii u kala ogaan lahaayeen Ee, waxaad arkeysaa ganacsato fara badan oo markay muddo sanada ku jiraan suuqa qofkii la yidhahdo suuqa ayuu ka baxay maxaa ku dhacay markaa tirahdo waa khasaaray deyman badana lagu yeeshay marka waxyaabahaas wax sababaya waxaa ka mid a ganacsiga markii un la unkaayo si fududa lagu unkaa laakiin joogteyntiisa iyo inuu sii jiro ayaa waxay u baahan tahay ilaalin fara badan kharashaadka qofka uu isticmaalaya ayaa waxay ka badanayaan dakhliga uu soo saaraya dukaanka marka waxaa keenaysa marka businesski inuu kaloobsi ku dhaco oo suuqii uu ka xirmo qofkaasi asagana deymo fara badan lagu yeesho sidaasna suuqa uga baxa marka ra'yi ahaan waxaan qabaa in horumarin lagu sameeyo ganacsatada oo la baro habkii ay u ganacsan lahaayeen sida casriga loo ganacsado iyo qaababka ay uga badbaadi lahaayeen kharashaadka tirada badan ay isticmaalaan iyo waxa soo galaya inay ogaadaan iyo waxa ka baxayo iyo siday u rikoord garayn lahaayeen oo u xarayn lahaayeen deymaha laga qaata iyo macluumaadkaas oo dhan haddii laga laga dhiso la baro oo wacyigelin fara badan looga sameeyo waxaan aaminsanahay inuu sare u kacayo ganacsigaas oo aada u dhaqaaqayo iyo haddii aanu gudagalo su-aashaada labaad dalagyada laga soo saaray inta badan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaana magaalada jowhar kaalin weyn ayay ku leeyihiin kobaca iyo horumarinta ganacsiga markaan xaqiiqada ka hadalno magaalada jowhar hadda aan joogno ganacsigeeda waxa uu ku tiirsan yahay inta badan dalagyada laga soo saaro beeraha oo aan u iibgeyno gobolada dalka iyo caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho haddii la waayo dalagyadaas lasoo saarayo ganacsiga wuxuu noqonayaa mid hal dhinac ah oo magaaladii wax la keena bes oo waxba aan laga dhuufin oo waxba aan loo qaadin gobolada kale marka waa mid isku xiran oo awoodiisa isku xiran tahay haba ugu badnaatee wax soo saarkaas oo aada u xoojinaya ganacsiga ganacsatada markay soo saaraan agabkaas waxyaabahaas kala duwan ay soo saaraan sida sisinta iyo galeyda iyo masagada iyo briiska marka ay soo saaraan waxay keenayaan suuqi suuqina waxaa kala wareegaya ganacsato ganacsatadana waxaa kala sii wareegeyso ganacsato kaloo goboladu sii qaadayso marka waa kaalin weyn ayay ku leeyihiin aan leenaha horumarinta ganacsiga iyo dhaqaajinta suuqaas kala iibsigiisa iyo kala socodkiisa waayo waxaad dareemi kartaa xilliyada roobabka iyo da-aan wadooyinka ee go-aan oo beerihii la geli waayo ganacsiga suuqa wuxuu noqonayaa mid aada u hooseeyo bulshadii ganacsi ahaan u imaan jirtay iyo isu socodkii ganacsiga iyo waxyaabaha badeecooyinkii la keeni jiray waxaasoo dhan way istaagayaan marka waxaana sabab u ah wadooyinkii uu ka xirmay taas waxay caddeyn u tahay marka in ganacsiga boqolkiiba sagaashan uu aada uga xiran yahay jowhar dalagyada beeraha laga soo guro oo suuqa dib loogu iib keeno marka horumar weyn ayuu ku tallaabsanaa haddii ay iskaashi yimaado ganacsatadii iyo kuwa beeraleyda hadii ay sameeyaan marka waxaan dhihi karnaa kaalin mugle ayuu ugu jiraa horumarinta ganacsiga guud ahaantaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga ee raadiya isnaay anigoo ah maxamed nur xuseen ayaa idla socodsiinaya saaxiibyaaltan iyo kulanka dambasaas iyo nabadgelyo
Google, have a Google.